kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka madasha haweenka oo toddobaadkan aynu ku eegayno muhiimadda qoyska iyo bulshadaba ay u leeyihiin in gabdhaha wax la baro waxaa barnaamijka igala qaybgalaysa fartuun maxamed cismaan oo bara ka ah jaamacadda mustaqbal ee ku taalla magaalada nairobi islamarkaana u ololeysa waxbaridda gabdhaha iyo arrimaha qoyska ugu horeyn fartuun waxaan weydiiyey xilliga ay bilowday macalinimada ha ani macalinimada meel hoosaan kasoo bilaabay yaraanteeda hoosan haddee intaan jaamacadda dhigana markaan yaraa dugsiga sare dhiganayana walaalahay casharada ugu soo celcelin jiray intaan yaraa oo la muraajaceyn jiray cidan u weyn qoyskan u weynaa taasna maxay ahayd nolosheeda saameyn weyna ku yeelatay darsiga tuushani waxaas maanaan lahayn oo waddankan colaad agsiga iska jirta iyo xabado dalku waa iska burbursanaa marka yaraantaas aan carruurta casharada ugu soo celinayay ardaydii iskugalaaska ahayn oo casharada isla akhrisan jirnay iyo xalaqadii masaajidka oo iyadana saasoo kaleento aan aada xooga u saari jiray markaan reer kenya noqdana dee jaamacadda umma aan dhiganayay ardaydu mar kasta waan ka horreeya oo ka firfircoonaa ayagaan wax la muraajacin jiray oon duruusta ugu soo celin jiray oo muraajacadaasa maxay ahayd aan rifishinka aan la sameyn jiray yaa wax badan ii fududeysay culumtii funuuntii cilmiga dhan inay ii fududaadaan mawaadooyinkii cilmiga tafsiirkii xadiiskii fiqigii taariikhdii ilaa markaa ka muraajacayso kan la akhriso kan la akhriso refishan badan aad la sameyso waxay noqonaya wax shay maskaxdaada dhex fadhiistay oo aada u dhex galay marka muraajacadaas faraha badan way way ii sahashay inaa allah subxaana watacaala maanta aa macallin rasmiga noqdo yaraan macalinimadana yaraan baan ku bilaabay anoo yar baan bilaabay oo da labaatanaad ku jiro yaa macallin noqday tuushan aan kasoo bilaabay aan gabdho wax u akrin jiray galabtii markaa subaxina jaamacaddan aadi jiray maxay ahayd oo haddana markay jaamacaddii i dhamaatay iskool barimar ee macallin ka noqday daraasaad islaamiya culuum sharciyaa dhigi jiray macadka hindida hadda nairobi hadda aan ku noolahay iyo haddana aan macallin ka noqday ilaa markii dambe jaamacadda raaf haddana u wareegsaday mustaqbal markaa aan noqday university lectural markaziyo iyo macdiyo kala duwana iyagana waan soo marmaray marka tacalnimo macalinimadeeda meel hoose kasoo bilaabatay ilaa tuushan ilaa primary secondary xataa maraan ka noqday way jirtaa laakiin waqtigeeda wuu yaraa muddo sanada iyadana iskuol la aasaasayo ee qolo kenyaana leeyihiin ayagana aan wax ka aasaasay oo muddo sanada aan culuma sharciya aan hayay ilaa macalin munaasab ku ah maadaama afka english uu ku baxay ana afka cirbi aan wax ku bartay aan ku wareejiyey markaa shaqadii iskoolkiina uu istaagay bacdallaahi alxamdulilah kaalin weyn aan ku lahaa marka alxamdulilah broses macalinimo waa soo mara hadday brimary tahay hadday secondary tahay hadday macad tahay hadday markas tahay hadday ay tahay xalaqo intaba waa soo maray ilaa hadda jaamacadda mustaqbal aan joogo ilaahay mahadiis sidaanu ognahay mar kastaba in gabdhaha iyo wiilasha wax la baro waa muhiim oo waxbarashada ee qof kasta ayay anfacaysaa haddana maxay tahay muhiimadda gaarka ay leedahay in gabdhaha wax la baro
cilmigu waa iftiin alcilmu nuurun oo nolosha u iftiiminaya oo kheyrka iyo sharti wanaagga iyo guusha waxba cilmiga uu qofka ka dhexlo gabdhuhu waxay gaar muhiimad ugu sii yihiin waa hooyanimada hooyanimada oo markay hooyo noqoto ilmaha iyadaa waqti badan la qaadanayso sidaa daraaddeed in si fiican wax loo baro si fiicana loo diyaariyo wax alla waxay nolosha u baahan tahay oo cilmiyana la baro waa diyaarinta ilmaheeda tarbiyeynteeda maareynta qoyskeeda maareynta dhaqaalaha xirfad ay ku noolaato caqabadaha sida uga tallaabsan laheyd caafimaadkeeda sida u ilaashan laheyd marka waxyaabahaasoo dhan bay gabadha u baahan tahay hooyanimada ka culus ee aabanimada oo ilmuhu waqti badan hooyaday la qaadanayaan gaar ahaan xilliga yaryar yihiin taasaa marka la rabaa marka in gabadhu ay si fiican hooyada u diyaariso hooyada u diyaariso waxna loo baro wa ficlan waqtigan xaadirka ah meel walba waxa waxbaranayo oo tacliinta aada uga miro dhaliyo guulna uga gaaro gabdhaha u badan hadday qurbaha ahaan leed hadday kenya ahaan leed hadday soomaaliya ahaan markaa aragto goobaha cilmiga aada joogto goobaha waxbarashada tacliinta barsentajka u badan waxa waxbaranaya waa gabdho waxa tacliinta keergaraynayana inta badan waa gabdho oo yoolka ka gaaro marka gabdhuhu in aada loogu dadaalo inkastoo caqabado fara badan ay guryahooda kala kulmaan oo dumarka hoose u dhigitaankoodii liiditaankooda uu nagu badan yahay haddana maxay ahayto tacliinta gabdhaha aada bay uga horeysaa markaa fiirisid midda wiilasha waana wax loo baahan yahay oo bulshadu dhanka gabdhahay ka kacdaa umad kasta hormarta dumarka kaalin kana inay hormaraan inay jabaan dumarka kaalin ka ah waa sidaas marka in tacliinta gabdhuhu ay muhiim zaa-id u tahay markii loo fiirso midda wiilasha gabadha wax baratay waxtar intee la eg ayay u leedahay ee qoyska marka loo eego gabadha aan wax baran
qoyska marka gabadhu wax barato way ka nafci badan tahay wayna ka faa-iido badan tahay xagga ilmaheeda iyo xagga ninkeeda way ka nafci badan tahay oo wax badan bay dareensan tahay oo cilmigiiba waxwaba u iftiiminayo caqabadaha dhaqsa inay ka tallaabsato yaa maxay ahayta yaa yaa u sahlan haddii wadaadka ama ka geeriyoodo ama ka xanuunsado ilahay wixii dhiba naga haayo waxaa u sahlaanaysa inay shaqo abuurato inay xirfad abuurato inay nolosheedii ay maareyso oo ay toosiso taana way u sahlanaanaysaa oo waxaa arkaysaa matalan gabdhaha iyadan waxba la baray markii la guursado oo ilmo dhasho oo ama ninka uu furo oo ka tago ama uu dayaco ama dhaqaalaha ku dhima inay rafaado oo maxay ahayta caqabado badan la kulunto marka ama reerka ka burbura dayacanto laakiin inta badan gabadhu markay waxbarato way wajihi kartaa jaalanjiyada nolosha soo wajahayo hadday noqon lahed xag dhaqaale hadday noqon lahed xag caafimaad hadday noqon lahed xag burbur hadday xag geeri marka waxay kaga fiican tahay adkeysiga caqabadaha adkeysiga caqabadaha iyo diyaarinta ubadka noloshooda iyo waxbarashadooda diyaarintooda iyo tarbiyadooda iyo dhankaa ay kaga fiican tahay marka loo fiiriyo gabadha aan waxbaranin marka sidaasaa wanaagsan oo gabadha inay fahanto nolosha iyo caqabadaheeda iyo korinta ilmaha iyo tarbiyada iyo maareynta guriga iyo maareynta dhaqaalaha intaba way kaga wanaagsan tahay gabadha waxbaratay mida aan waxbaranin soo lama dhihi karo fartuun keliya kuma xirna caruurta waxbarashadooda in hooyadu ay noqoto hooyo waxbarato oo waxaa jira hooyooyin badan oo xiliyadii hore aan fursad u helin inay waxbartaan hadday noqon lahayd deegaanada fogfog ay ku nool yihiin oo aan ka jirin goobo waxbarasho amaba dhaqaale aan qoyskooda haysan haddana caruurtii ay hooyooyinkaas dhaleen qaar kamida maanta ay madax yihiin qaar dhaqaatiir ay yihiin fikirkeeday ku xiranta hadday fakarayso isleeda allel adi ada adaa jahli ku weynaatay oo nasiib aadan u yeelin ina waxbaratee bal ilmahaada jahliga ka saar taana way jirtaa dhakhtarkii u sareeyay masar waxay ahayd sanadkii qarnigii dhammaaday hooyo beerley ah oo cido u shaqaynayso ayaa soo saartaa layidhi oo ninkiina maxay ahayd uu furay oo weliba maxay ahayd uu rabay xataa cunug inuu ka qaato isagoo sagaal sano jiro toban sano jiro ay kala soo carartay lasoo dhuumatay iyo cunuga beertu ifalaya ayadana ay lasoo dhuumatay ee magaalada qaahire lasoo gashay cidahay u shaqaynaysaa layidhi cidahay u shaqaynaysay gabadhaas marka waxay fiirsanaysay waxay aragtay biia cilmiya joogtay environment oo cilmigu ku badan yahay joogtay tuuladii way kasoo carartay dadkaasay fiirsanaysay dhehaysa aleele wiilkaada dadkaanoo kale ka dhig meeshaas gaarsii howlkaas gaah tusaale fiican haysatay qudwal xasan haysatay taasaa keenaysa marka qaarkood marka hooyadeedu bihla ka baran inay bii-ada inay saameyso hooyooyinkeeni hore dhan hadda qaar dhaqaatiir fowro badanoo maanta waxay muuqato oo qaar hadda retayr yihiin hooyooyinkood waxuma eqo laakiin beledka iyo tacliintii iyo soo gelitaanka magaalo joognimadii ee ka dhaxashay inay ku fakartay inay ilmaheeda ay ka dhigto dad qiimalo ama brofessora ama maxay ama dhaqtara markaa tusaa meeshay ku nooshahay meeshay ku nooshaha bedeli karto meeshay ku nooshaha iyo cidda ay la nooshaha iyo dadka ku hareereysan yaayaa saameyn ku yeelan karo ku dhalin karo inay cunugeeda ay soo saarto ay uga dhigto qof meel maxayto meel muuqda leh ama ay maxay tire qofkaas kale inuu ii noqdaan rabaa insha allahu tacaala ilaahayna haddii dadaasho tawfiiqda uu siiyey markaas subxaana watacaala marka waa jirtaa gabdha aan waxbaranin inay ilmo qurxan soo saaraan way dhacdaa iyadana way dhacdaa
ustaad fartuun wax badan ayaad kusoo guda jirtay dhanka waxbarashada marka la eego goobaha waxbarashada haddii ay noqon lahaayeen dugsiyada qur-aanka lagu barto iyo iskuullada intaba yaa u badan wiilasha iyo gabdhaha
goobaha waxbarashada intaan ka arkay gabdhaha u badan xataa taxfiidka waxa qur-aanka baranayo dhan oo qiraaaadka baranayo qur-aanka baranayo oo maraakiista islaamiga dhan inta badan intaan ka arkay gabdhaha u badan iskuulkana waa nafsa shay iskuulna waa ka shaqeey madrasada macadna waa ka shaqeey jaamacadna waa marka inta wax baranaysa ama duruustii cilmiga sharciga ha noqoto ama iskuulkii academic integratedka ha noqdo intaba gabdhaha u badan waana iyada laftirkeedaresaaj la saaro maxay gabdhaha soomaalida oga badan yihiin wiilasha xagga guriga aniga ayaa isleeyahay laakiin in la baaray u baahan tahay oo resaaj la sameeyo xagga guriga waalidiinta gabdhaha basay cadaadiska saaraan wiilashana xorriyad zaa-id ay siiyaan marka marka wiilasha inay tacliinta kaergaraynin oo gabdhuhu bas ay tacliinta keergareeyaan maxaan u malaynaa marka saasaan ku tuhmay gabdhaha in markaa ay kasoo muuqdaan waa ani saa isleeya ra'yiga iyo fikirkeyga laakiin waa arrin baaritaan u baahan in la ogaado sababta gabdhaha uga horeeyaan ee, tacliinta xagga wiilasha markii loo fiiriyo dhanka diiniga iyo dhanka akademigaba waa hagaag fartuun adiga maxaa kugu dhaliyay inaad u istaagto ee wacyigelinta ku aadan in gabdhaha wax la baro Ee, waxyaabaha igu dhaliyay inaan dumarka aan waaniyin hadde waqtigaa dheeroo macalinimada aan ku dhex jiray ilmo unbaa waxbarayay gabdho u badan ayaa waxbarayay Ee, duruufahoodana aan arkay dayaca guryahooda ka jiro qaar waalidiintood dhinteen dhinteen oo ilaahay ee, oofsaday qaar agoona qaar rajay ah qaar waalidkood ee nolol xun ay ku nool yihiin oo maxay ahayto eray iyo buuq oo ilmihii xataa ee buuqi isa ay ka muuqato cunugii dagaal fara badan iyo ee, neerfisnimo ay ka muuqato oo dareemayso cunugu inuu guriga xaggiisa uu dab uga shidan yahay qaar iscaynaayo qaar isku gacan qaadaayo qaar maxay ahayto guryo fiican oo xalaala kasoo baxay oo wanaagga iyo quruxda ka muuqda aada yaabaysid marka ilmaha kuu fasiraya ilmaha kuu fasiraya korka ilmaha eh, luqatul jasad caruurta sida xaaladaha ay ku kala yihiin iyo siday kala yihiin ka fahmaysaa guryaha ay ka imaadeen iyo hooyada dhashay cunugaas marka taas ay noqotay inuu jahli fara badan ee waalidiinteena soomaaliyeed uu kaga jiro eh, xagga guriga iyo burbur fara badan ilmaha galaa sida ugu soo galayso waxaa arkaysaa eh, in badan oo kamid a waalidkood islama noola way kala tageen way kala tageen Eh, inta isla nool in badan oo kamid a iyagana qurux kuma wada noola taasaa marka udhas marka inaan balxa waalidiinta aan xoogga saaro ilaa haddan aan ku dadaalay insha allah tacaala bal da-yarta soo socoto hooyadu inay hooyo wanaagsan noqoto Eh, markaasna ilmo wanaagsan ay soo saari karta insha allahu tacaala aan qorshaheed aan ku jiro haddeer marka taasaa marka macalinimada ku barayso iyo ku dhex jirka ardayda iyo jiilasha generationka soo koraayo situationka guryaheena ka jiro inuusan qurxanayn wixii kala tegay iyo wixii maxay ahayd hadda nolol xun ku wada nool iyo waalidka qaar oo ilaahay oofsado adduunka aan ku adduunka ka ilmo ilmahooda dad kale ay kurinayaan la bahdil ay ku jiraan eh, ama habaryar la nool yihiin ama eedo la nool yihiin ama ayeeyo la nool yihiin ama qaraabo kale nool yihiin oo marka ayagana eh, ilmaha rajayda ama ma- ilmaha waalidiintood adduunka ka tageen ayagana duruufo gaara iyo ayagana ku jiraan maalinta igu yaabka badnayd waxay ahayd laba gabdhood oo mataana ah oo dugsigaa sare oon macalinka ka ahaa oo aasaaskiisa aan kaalin ku lahaa meel deeqdaa la waayay labadaa gabdhood waa celin weyne si walba haddii la yeelay dab baa ku shitaa markaan baaray waxaa waxaa iisoo baxday labada gabdhood hooyood inay dhimatay oo rajanimo ku barbaareen marka fasalkii maba fadhin karaanba maantana mid baa midda kale la dagaalayso mid haddii dagaal gashay kii tii kale way u heelinaysaa fasal inta ilaa maamulka iskoolka uu dhahay labadan gabdhood lama hayn karo inta kale ha- war u ani aan ka celshoon ka fujiyan dhahay walaalayaalo gabdhuhu waa rajeen naxariisna may helin wa- dadkii barbaariyey si qurxan umay barbaarin hala dhaafo oo macalinka iskuulka iska lahaa uu soo istaagay maya inta kale iga halaynayaan marka taa waa xanuun marka gabdhaha rajayda ah ee mataanaha ah fooman bay ahaayeen tacliintoodii dugsiga sare foomanka maraayo haddana iskuulkii uu hayn waayo la ceeriyo oo la yirahdo meel kala geysta la yirahdo waxaad dareynaysaa raxmaddii iyo naxariistii hooyanimo markay waayeen qofkii barbaariyey raxmadka maysan helin naxariiska maysan helin caadifadka maysan helin tarbiyadii gurigeeda marka dagaal iyo goob dagaal iyo goob laysku haysto iyo nolol careless inay ku barbaareen marka ay noqdeen far fiiqan oo la hayn waayo la celin waayo oo xariga goostay noqdeen marka taasaana marka ani mar walba aan insha allahu tacaala inaan nolosha gabdhaha wax ka bedelay nolosha qoysaska intii karaankaygaan aan wixii fikir usoo gudbiyo
gudaanintaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa xubintii madasha haweenka oo aan idinla socodsiinayay anigoo intisaar saale xuseen ah waxaa barnaamijka igala qaybgalaysay fartuun maxamed cusmaan oo baraka ah jaamacadda mustaqbal ee ku taalla magaalada nairobi islamarkaana u ololeysa waxbarashada gabdhaha iyo arrimaha qoyska intaan barnaamijka mid lamida ku kulmi doonno nabadgelyo